barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axadaha sagaalka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti ku yahay suugaanyahanna dhallinyarada ku guubaabiya in ay dalkooda ka shaqaystaan halkanaynu joogniyo garow iyo hargeysa iyo muqdisho iyo hiiraan bay dhabahanaan leey inta webiga haysiiyo haradii kismaayood dhallinyarada heerkaan tacliintaa ka hodonteen ka hiraabanaysaan hadda weli u socotaan dadkii hore ma heli jirin diinteenna hodonkaa hiddaha iyo dhaqankii heesta geela mooye hadalkuu ardaygani hadda jeedinaye ingiriiska may baran haddana way hufnaayeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ururka xirfadlayaasha suudaan ee loo soo gaabiyo s p a kaas oo hogaaminayey banaanbaxyadii sababay in militariga dalkaasi ay xilka ka tuuraan madaxweyne cumar xasan al bashiir ayaa ku boorinaya dadka inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada diidmada shacabka ah ee lagu doonayo in lagu cadaadiyo ciidanka kadib markii ay dhowaan carqalad xoog leh u geysteen fariisinkooda inkastoo wadooyinka magaalada khartuum ay u muuqdaan cidlo ayaa haddana waxaa la arkayay tirada gawaarida iyo dadka wadooyinka socda oo aada u yar ururka s b a ayaa sheegay in dadaalada looga soo horjeedo militariga ay dib u bilaabanayaan maanta oo axada ayna socon doonaan ilaa iyo inta militarigu ay awoodda ku soo celinayaan rayidka s b a ayaa ugu baaqay dadka inay guryahooda joogaan axaddan maanta ah si looga mudaharaado xooggii xaddhaafka ahaa ee uu militarigu adeegsaday toddobaadkii lasoo dhaafay dadka waddanka kazakhistan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo soddon sano ah soo dooranaya madaxweyne kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi nuur suldaan nazarbayef dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha aasiya ayaa sheegaya in doorashada axadda maanta dhacaysa uu ugu cadcad yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee hadda talada haya qaasim jumaarti tokayef tokayef oo ah lix iyo lixdan jir ayaa taageero xoogan ka haysta madaxweynihii hore nuur suldaan nazarbayef nazarbayef oo ah toddobaatan iyo sideed jir ayaa xilka madaxtinimada kasakhistaan hayay tan iyo xilligii midowgii sofiyeetka iscasilaadiisii uu xilka iska casilay bishii maarj ee sanadkan ayaa aada uga yaabisay shacabka waddankaasi hase yeeshee weli waxaa la filayaa in uu si dadban u xakumi doono haddii doorashada maanta uu ku guuleysto ninka lagu magacaabo qaasim jamaart dalka kazakhistan ayaa ah dal hodan ku ah saliidda waana wadanka ugu baaxadda weyn dalalka islaamka waxaana ku nool siddeed iyo toban milyan oo ruux
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastooad naga maqlaysaan waxaad haatanna kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo alaabuurka oo toddobaadkani barnaamijka ah idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan uga hadli doonnaa dhallinyarada hal abuurka leh oo dhallinyarada kale ku dhiirigelisa soo saarista hal abuurka cusub sidoo kalena ku dhiirigeliya inay la yimaadaan fikrada hal abuur cabdisamed xasan samatar oo ka mid ah dadka leh hal abuurkan ayaan barnaamijka ku warraysannay annagoona ugu horreyn weydiinay sida dhallinyarada uu hal abuurkiisa ugu dhiirigeliyo anigu dhallinyaro waxbarashada ah oo qalin jabinaysay maanse aan ka tirinay anigu oo tusayey dhibaatada ay tahriibtu leedahay iyo hodannimada uu dalku leeyahay oo dalkiisa uu leeyahay iyo xorriyadda iyo sharafta uu leeyahay baan jeclahay inaan dhowr xabo idinka taabto isha maxaa ka mid a marka maadsooyinka ama hal abuurka adigu aad leedahay abwan way badan yihiin oo wax badan baan hal abuura baan tiriyey inkastoo haddee haddeeraan wax badan ka xasuusnayn oo dee qoraalna aanan ku samayn maansada anigu sidaba kalsooni baan iskaga qabaayo hadalka aan idhaahdo waxaan iska idhahdaa waa iska oran doontaa dib baad mid kale u oran doontaa insha allah oo dee curin doontaayo marka waxa weeye mar aan ka hadlaayey si waxaa laynoo abuuray guud ahaan bini aadamka ilahay wuxuu u abuuray asal ahaan adigu wuxuu u abuuray in laisweydiiya fiican ilahay bini aadamka muxuu u abuuray kelimada ah in la caabudo ilaahay subxana wa tacaala inay dadku xoogsadaan inay haddii alaba kuu roon yahay sameeyaan waxaa la yidhahda guurka iyo oo ay beermaan oo tarmaan inay jannada beertaan oo ilaahay caabudaan oo jannada ay beertaan inay adduunka u shaqaystaan inay haddii alaba ku hore wax bartaan ilay wax kasta waxbarashada asal bay ka tahay qofku haddaanu waxbaran haddee waa jahli soo ma ogi ilaahay subxana wa tacala jahligana ka saaray aqoon buu inoosoo samaawi inoosoo dejiyay diin samaawiya maase ku saabsan ayaan mar isku dayey waxaa ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim bulshooy beeni raad ma leh xaq iyo baadil lama simo runtaa lagu bogsoodaa bulshada oo isku raacdaa bariisteenu joognaba maasada waa binayaa xaqiiqdan bayaanshaa murtida iyaan la baylihin laga dhigin barkumatal waa ina ka bogataan baab kale wuxuu yahay bilowgii ilaahay aadan boorka ka alkumay bidixda xaawo uga jaray bartan aan ku nooleeyay beriga cagaha loo dhigay ballan iyo war baa jiray bilaash nooma jaangoyn ilaahay ma uu bilaash noo jaangoyey maya ballan iyo war baa jiray bilaash nooma jaangoyn wuxuu boqorku noo diray afar hal inaanu beeraa barakadu waa ilaahiya jannada waa la beertaa adduunka waa la beertaa tacliinta waa la beertaa dadkana waa la beertaa barakadu waa rabuubiya jannada waa la beertaa niman si camal u beer dhigin baytullaahi aan gelin bisha soonka aan gudan isagoo maal ka buuxsamay u bakoolin xaramkii baqjalka aan sakada bixin nacas booli quutaa xaaraanta biirsada jannada boosba kuma laha barxaddii qiyaamaha belelka iyo naaraha ilaahay ha laga boqo tasbiixaynu badiniyo ballanteenu waa khayr janna aynu beerree baab kale wuxuu yahay adduunkan waa la beertaa nimanse shaqo u beer dhigin buuraha ka daadigin badda iyo beriga marin boor iyo habaas arag buushkaiyo gidaarka barqanaya laabaha caqligiisu boosh yahay belaba aan barka ogeyn adduunka baanad kama dhaqo baarka ha cayoogina baagamuddu khayr ma leh xoogguna waa basayaa ballanteennu waa shaqo adduunka aynu beerree baab kale wuxuu yahay tacliinta waa la beertaa nimanse bixin aroortii buug iyo kitaab sidan qalinku baasha ugu jirin barahana kusii socon bilaahaan ku dhaartaye jahli weligii kama baxo adoo baagamuudda ah beledka ha iska taagnaan salaadu yaanay kaa burin naftaada baadiyay noqon baabkay u qoran tahay biliis baabkay u qoran tahay bismillaahi soo baro berey ku anfacaysaa bulshadu yaanay kaa tegin ballanteennu waa baro tacliinta aynu beerree nimanse guuru beer dhigin beydkaba hooyadood geyn barriyo beyddan udhaliyobista uma ciyaaraan bilaahaan ku dhaartay edaha buurahaa leeg nina beese kuma helo below yaanay kula tegin jahanamaha baayicin adigoon wax beerayn badiilka iyaanbadii birtu yaanay kaa jabin isagaa baraaro leh barwaqa aad ku gaadhaa birrina aad u aydaa barbaartii hablaha kacayow ballanteennu waa guur dadkaaynu beerree gabaygaas waxaa ula jeedaa inaad dhallinyaradii dhiirigelisid in la guursado waxna la barto haa waxaan ula jeedaa afar maado marka hore ilaahay subxana wa tacaala in la caabudo oo awaamirta ilaahay la qaato oo ilaahay wuxuuna ku addoonsaday lala yimaado marka xiga in la shaqeeyo in wax la barto oo tacliin la barto oo wax la barto sababtoo camalka waxaa ka horeeya waxbarashada markii wax la barto kabacdi in la shaqaysto oo shaqo xalaalah la shaqaysto oo sida ilaahay shaqada waa inoo diray tacabka waa layna faree la tabco oo dadku shaqaystaan marka afraadna inay guursadaan oo dadku haddii ay tarmaan ilaahay baa inoo suneeya oo sunnada dadku waxay ku tarmayaan wey oo ay bulshadu kuna dhowrsoomayaan kuna tarmayaanin oo sharafteennu ay ku jirto ilaahay subxana wa tacala uu inoo dooray xaduudda la maro afartaa qodob weyaan uba abuuranahaba dhowaan munaasabad ka dhacday ee degmadan aan joogno ee ufayn waxaad ka jeedisay tix gabayo ah oo dhallinyarada a kula dardaarmaysay oo ku saabsan waxbarashada iyo inaanan dalka laga tahriibin maasooyinka aada goobtaasi ka tirisay maxaa naga maqashin kadha abwan
maasooyinkaas way badnaayeen balse haddii aan mid kasoo qaato ama labo waxa weeye waxay ahayd dhalintan habboon ee hanaanka iyo sharafta leh hal yar baan ku dhehilaa dhallin yahay hamoodina tacliintaa ka hodanteen ka hiraabanaysaan hadda weli u socotaan haasaa wajiif iyo howlyar in loo helay inta loo hulaabnaa ama loo habeen guday hanti iyo naf loo huray ma higaadin karayee hal yar aan ka sheegee hadda waxaan u jeednaa inaad hawlkar noqotaan inaad heega noqotaan hawlkare madaala ah dalka horumarkiisa iyo barwaaqana horseedaan ciideenna hodonkaa dhulka hoos u eegtaan badahaan hugmaayay iyo hirka dahabka hoos yaalsamadana hujuumtaan dalka horumarkiisa iyo barwaaqana horseedaan halkanaynu joogniyo garow iyo hargeysa iyo muqdisho iyo hiiraan bay dhabahanaan leey inta webiga haysa iyo haradii kismaayood dhallinyarada heerkaan tacliintaa ka hodonteen ka hiraabanaysaan hadda weli u socotaan raggii dadkii hore ma heli jirin diinteenna hodonkaa hiddaha iyo dhaqankiiyo heesta geela mooye hadalkuu ardaygani hadda jeedinayay ingiriiska may baran haddana way hufnaayeen halkaa idinku gaadheen waa hodiyo ayaan waa horumar caali ah howlgaloo iskaashada heensiya nabadii heensaiya nabadii colaadana haraatiya soomaali waa hale hawadaa sareetiya heegada hadday tahay keyrkeen halkuu tegi ka habaabi mayne midaan lagu hamiyinayo waxaan hiil lahayn iyo hagardaamo waxay tahay markii aad hayaantaan magafe u hallowdaan sida hawtulhamagii nafta halis ku tuudhaan hami waalidkiin iyo hanti dhumin u keentaan hayinkuu lahaa iyo meeshuu harsanayay hoygiisa gadataan hooyadiin ka naxisaan haqda beerka goysaan hogti iyo iilka loo qodo noloshana hadlaysaan waxaan lagu hamiynaya hagardaamo waa taas balse haamihii yurub holland iyo fiinland hoy uuna leeyahay heerankiiyo qaxootiga intaa ku hamiyaysaan idinkoo horuu maray hana qaaday oo goba hadaf iyo aqoonba leh ma hareer degtaanin haybadse waxaad ku leedahay waddankaaga hooyo ee hamba gaalo reebtiyo hoorsiga shisheeyaha hodan maa ka noqotaan waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka ka tahriibay adigana abwaan baa tahay dhalinyarada marka maku caawisaa dhiirigelinta in dalkooda ay joogaan sida gabaygaaga oo kale hadda ka dhadhamaysay waxa ay sheegaysaa in dhalinyaradu ay dalkooda joogaan aysan dal shisheeye aadin dhalinyarada jooga degmada ufayn ee gobolka bari qeyb ma ka yihiin wacyigelinta aada u samaysid nacam waa ka yihiin wax badan baa ku wacyigeliyey dhalinyarada waxaan tusay xataa inay yihiin waxa weeye daaraha kandhaadheer oo yurub yaal inay rag farsameeyeen ragguna ayan wax awoodaho macnaa ay ku dheer yihiin aana jirin amase adigu aad ka quweysan tahay oo dee adigu islaam baaba tahay oo ilaahay iimaankii bogsiiyey oo waaba ka quweysan tahay saraha kandhaadheer oo markaa kusii socotaaniin waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan iska daa guri ee buush aad dalkaaga dhexdiisa ka dhisato aad ku nooshahay ilahay ku caabudaysaa ka sharaf badan daaraha kandhaadheer oo ay leeyihiin gaaladu waxa weeye holland hoy uunin leeyahay maansada waa ka dhalasanaysa malaynayaa haamihii yurub holland iyo fiinland hoy uunin leeyahay heerankii qaxootiga adigu derbigii ninka gaalka ah daartiisa dheerayd baa harsanaysaa adiga oo tuunsana wax sharafa lahayn marka waxa weye wax laga xumaado weeye aad baa nagu dhalinyarana waan tusaa wax badan baana ku wacyigeliyay arrintaa waa garta ma jiraan marka dhalinyaro waanadaadii qaatay oo joogay oo aan tahriibin maasha allah maasha allah waa jiraan dhalinyaro badan oo dalkooda u jeensaday xataa kuwa diiday baa jira jaamacadaha dibadda inay u aadaan eeay dalka ka bartaan oo ay aqoontooda ku qaataan oo iyagoo shaqaysanaya aan marti ahayn haddana jaamacadda ay dhiganayaan waa sharaf weyn soo mogey ya marka waa badan yihiin way jiraan dhalinyaro noocaas oo aan dibadaha aadin ila ninku dibadda hadduu aado lix sano toddoba sano buu wuxuu yahay nin baaga muddaa wax baranaya macalimiintii baa loo keenay ilaahay mahadii waxa weye dalkiisu xataa waxna ka baranaya wax kana shaqaysanaya oo isaga oo haddee qaangaar aho meel meel ku toosa ayay jaamacadda u dhammaanaysaa maxaa ku kalifa marka dhalinyaradu inay u haqal taagaan inay aadaan wadamada shisheeye waxa weye dhalinyarada wax badan baa ku kalifaya inay aadaan wadamada dibadda kow wax ka ah horta wadanku dowlad inba dhowey dowlad malahayn oo dowladii dhexe hadday burburtay dalku sharci iyo kala dambeyn iyo dowlad iyo nidaam midna ma lahayn dadku waxa weeye dagaalo iyo rabash iyo dhib baa qabsaday waxaa lagu bartay marka in la tahriibo horta waxaa lagu bartay dagaaladii iyo dhibtii bay dadku tahriibeen oo badaa jiireen kabacdina waa laga soo qaban waayey waxa weye waxa u gacan haadiyey kuwii dibadda tegey waxaa jirta kuwa dibadaha jooga sawiro beenbeena ay usoo dhigaan dhalinyaradana way kiciyaan intooda badan inkastoo ay ku jiraan rag badan oo qiimale oo dadka wacdiya oo wax u sheega oo waxa weeye waaniyaho waxa dibadda shayho ee lagu qabo ay jiraan waxa weeye kuwo badan oo u baaqaya oo dhallinyarada tusaaya sawir beenbeena baa jira una yeera oo markii ay dibadda tagaan dee uga baxaba waa jiraan oo taasina way ku kalifaysaa in dhallinyaradu moodaan run dhalanteed inay run moodaan way jirtaa midda kale oo jirta waxa weeye dhallinyaradu waxa weye dhalinyaradu waxa weye nidaamkii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo haddii alaba ku run yahay dowladdii oo maqan awgeed shaqala-aanta iyo waxaa jirta bay u tahriibayaan waxa ay niyeysteen wadankaaga haddii aad wax barato oo waxbarasho gaadho shaqa heli mayso bay niyeysteen moogta waana jirtaayo dee cuduradaas way jiraan waxay u jiraaniin waxaa la yidhahaa ninku aqoonta iyo shahaadada uu wato shaqada kuma helo inta badan soomaaliya sida ka jirta gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay ee hibada ilaha abuurka ee idaacadda annagoo gabagabada kusii siqaynaa adiga xillimay kugu dhalatay inaad noqotid abwaan ama inaad wax curisid ma garan ka dhaa taariikh aan dhoweyn baan bilaabay horta anigu isku dayga maaragtay maansada anigu hordhow markii hore waxaan dhegeysan jiray adeecada adeecadaha sida radio muqdisho oo kale radio hargeysa adeecada jiri jiray oo dee waxa weeye hirarka ahaayoo aan dee ahayn kuwa kan efamyada ee meel kasta caalamka ka mid laga dhegeysto adeecadahaas ayaan anigu waxaan ahan jiray dadka xiiseeya oo dhegeysta xataa anigu waxaan qabtay ilaa boqol iyo konton heesood oo soomaaliya oo suugaantii soomaaliya ka mid ah ayaan mar aanan wadaadna ahayn aan isku qabtay isku dayay habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaan imi aroos arooskii haddaan imi baa waxa ka heesayay wiil wiilkii heesaayey baa habeenkii wuxuu naga qaatay brimiya wax la yidhaahdo sababto dadku waagaas waxay heesan jire waxay xiisan jireen heesaha oo kale ee suugaanta wiilkii brimiya hadduu naga qaatay waxaa anigi u foorjoobay inaan heesaha ururiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin anigu nin faahin ah oo ku fiican waxbarashadan ahaa ilaa boqol iyo konton heesood baa qabtay tirakood baan marku sameeyey oo suugaantii soomaaliya ah haddii aan macnaha wax badan dhegaysanayey waxaan isku dayay bal inaan samayn karo xiriirin karo hadalka soomaaliga inaan xiriirin karo suugaan ahaan marka horta taarikh fog bay ahayd markii aan bilaabay arooskii maye de aroosyada baan ka jeediyay kuwa dambe kii brime waa lagaga qaatay laakiin kuwa dambe baan ka jeediyey anigu aan anigu aan de kusoo baxay wax badan waxaa jirtay aroosyo aan xataa keligay markii aan gabiyo dadkii badan oo gabayada soo diyaarsaday ay nacaan wixii ay keeneen meesha oo ilaa iskaba aamusaanba oo ay gabagii noqdo keligeyba inaan tiriyo wallaahi aroosyo badan baan gabaya ka tiriya de wax lasoo koobi karo maaha laakiin tii igu cajiibsanayd haddii aan soo qaato nin wuxuu yahay suldaan ah oo baa aroostay ma og tahay marka suldaanku haddii aroostay suldaanka arooskiisa layga casumay waan imi haddaan imi fiidkii markii adigu wacdiga iyo waanada ka hor wax yar baa nala siiyey wax yaroo birif oo layi ciddii sugaan iyo waxay ku taageeraysaa heegaysaa hay wakti yar baa nala siiyey oo dhexaad ah hal gabay baan ka tiriyey oo haddeer gabayga wax badan makaan xasuusto marka waxaan idhi xikaayadu horraysi oo bulshadu waa isxamataayoo nin waliba nin waliba xirfaha miduu gudo iyo xaalkii la ogaaya xaashaa lilaahi runtii way isu xirantaan oo sida xaawo iyo aadan baa laysu kiin xulay arooskiina waa loo xishaa laysma xaasido dhallinyaro xurmaynaysaba xaadir oo timiyo hablahan xareedaahi oo wada xaraameen sida xaydar iyo faaduhu xiise leeyahay xukunka ee bahay baahayay xaal kastoo jira waa inaad xirfaa dhaqan haboon xeer ka dhigataan oo xubi iyo kalgacal waa inaad ku xasilaataan war inantu waa anuu la hadlaya suldaankan waxle inantu waa xodhaadi iyo dharkii xubin jirkaaga xidigii haweenkaada showweyna kuu xulaya waa inaad xanaanaysataa xaqana ogtaa xilkana lama hilmaamo iyo haddaa reera xididaan waa inay xurmadu waa jirta waa inaad xurmadu waa jirta ee xoola bixisaa xaqa hooyo lama gaari karo xirimadiisa iyo waa inaad baroor xaajan iyo xamar u geysaa baroorka waxaa layaha fara faras fardaha ka mida weeye oo baroor le nooca fardaha ugu qaalisana xamarku waa kan ku xiga ninkii fardaha yaqaan baa baroor iyo xamar kala garanaya moogta dadkii markaas goobta joogay adigana xayaaday baan leeya gabadhii mid baan kuu xijinaya xifdi hadalka inantii xun bay xubanin dhaaftaaye abidkaa xasuusnow intaa ku xidho laaftaada xilihii guddoonkaa tahay iyo xaajo gurigeed fahan ninkuwaa suldaan moogta xilihii guddoonkaa tahiyo xaajo gurigeed xidigii ayaankaagu waa xaalad gooniya oo rabbigaybaa suldaan kuu xulay oo xigmad ilaah dhalinyarada maxaad u sheegtaa dhaqan ahaan oo aad ku baraarujisaa ama ku wacyigelisaa adigoo adeegsanaya hal abuurkaaga dhalinyarada horta waxa weeye afka hooyo afka hooyo waxa weye horta hidiya dhaqanka waxaa la yidhaahday afka hooyo ninku qofku dadku hadday ka tagaan waxa weeye qolaa qolaa magarasa fanaaniintii howlada waa beri kamid ahaa ee suugaantii baa waxaa ku jirtay dooc kastoo la eego waxaan umaya idinku inaad dhegaysateen iyo inaad dhegeysan waa dhici kartaa dooc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee bay tiri dooc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhexmoodo ila dabkii waa lagu diirsan jiray hadduu dabkii dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa waa su-aal wuxuu yidhi waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboonay adoo degan u fiirso ujeeddada i deeqsi bay tiri gabar baa ku tiri wiil markaasuu wuxuu yidhi ruux haddii la doorto hadalku baleeg waa madaxweynihii baa wax lagu sheegay dabka ruux haddii la doorto darajadii la saaraya xilkii daryeeli waayaa dab dhexmooday wey waa su-aal daweyn oo madaxa daalinaysa wixii lagu diirinayo dadweynaha la weydiin macnaha waxa weeye hadalka markii la macneeyo waa anti madaxweyne siyaad bare loola jeedo ma ogtahay markii la macneeyo laakiin waxaa ku jirtay waxa weye subaga dufankiisa wey subaga dufankiisa dadku ku dhaashadaane haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday dufankii marka waxaa lagu macneeyey hidaha iyo dhaqanka markaas marka waxaweye dhaqanku dugsi weeye hadduu dadkiisu aaso dufan basaasay weeye bay tiri gabadhi dufan basaasay weye haddii dufan la waayo dux la waayo soo maha marka waxa wey dhaqanka hidaha iyo dhaqanku waa dufanka lagu dhaashado qofka uu ku muuqdo lagu yaqaan soo maha innaga waxa weeye soomaalidu waxa weye cid ilaalaysa dhalinyaradu haddee cid ilaalaysa oo xil iska saadha oo halabuurkii iyo haddii alaba ku runya hidiya dhaqankii soomaalida ilaalaysa oo xil iska saadha ma jidho jaantaan rogan iyo wacaadi baa la maraya waxa weeye anigu marka waxaan kula talin lahaa wax badan in afkeena hooyo la ilaaliyo oo sumcad loo yeelo oo haddii alaba ku runya adduunku sida ay af sanka inoo ka geliyeen luqooyinkooda inaynu barano sanka inoo ka geliyeen oo boorarka ugu qoranay guryaha aynu inagu dadka keena sanka uga gelino sababtoo ah horta afka cajabi iyo carabi baa la yidhahdaa luqadaha lagu hadlo cajabi iyo carabi cajabi hadda waxa wey innaga kama tilmaanin oo kaasaa idinka dooroon mua layna yidhi macnaa luqadaasa idinka dooroon mua layna yidhi cajabi iyo carabi waa labadaasba keliya cajabigii marka waa luqooyinka kaleo dhan oo la ururiyo soo maha innaga marka luqadeeni maxaa hoos geliyey dadka luqooyinkiisa san kalena kasoo geliyay oo boorarkeena aynu store ugu qoranayna ya so wax laga laga yaabo magaalada baa soo gelaysaa mase store shop waxaasa ku qoran maxaa soomaaliga inoo diiday waxaan leeyahay soomaaliga aan dib ugu noqono innaga afkeena hooyo weeye ilaahay baa dabiici ilaahayna baray weeye waa luqada ugu wanaagsan oo hadii la kuray laguba hadlo lagu doodoba weeye luqada lagu doodoba weeye soomaa lagu doodo sababtoo dabca soomaali ku dood bay yidhahdaan ingiriisna ku faan macnaha carabina ku tuugso talyaanina ku caytan dad baa yidhahda somalida ku mahmaada moogsasaa yidhahdaan ya gabagabada barnaamijka soo gaarna marka dhalinyarada ugu dambeyntii maxaad gunaanid ah oo gabagaba a uga tegi lahayd iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo hal abuur leh oo aan hal abuurkooda soo bandhigin maya waxaan kula talin lahaa horta dhalinyaradu yaan laga xishoon macnaa hidiya dhaqanka soomaalida oo maansada iyo halabuurku de waa hidiya dhaqanka soomaalida halabuurka ninku haddii uu hayo waxa weeye waxaa loo baahan yahay inuu faafiyo dalka kaga qayb galo wax kastoo ka jira dhib iyo dheef dhibaato iyo dagaal iyo wax kastoo ka jira inuu kaga qayb galo oo haddii uu dagaal jiro dhib oo haddii waa kasoo qaad soomaaliya ina ummad yahay dakaaney oo dagaal weyna daashaday oo kale yidhaahdo ummad yahay dakaaney oo dagaal weyna daashaday duulaanka iyo weerarkaan daawo noqonayo nina kama dahsoona oo qabiil dawlad hana waa qabiil dawlad ma noqdo nina kama dahsoona oo qabiil dawlad hana waaye war waa inaan dambownaya bulshooy dib u heshiina waa inaynu daaweysanaa daqaradeenii waa inayn wixii duugta galay ugu ducaynaa waa inaan dalkeenii burburay dib u habaynaa waa inaan dadnimo muujinaa maanta dabadeed saasoo kale afartaa xabo oo kale ninkii helaya waa inuu dhegaha soomaalida u sheego intan ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada yaal abuurka oo martiu noogu ahaa cabdisamed xasan samatar oo ka mid ah dadka hal abuurka leh ee dhallinyarada ku dhiirigeliya inay la yimaadaan hal abuurka cusub barnaamijka waxaa idinkaga imaanaya magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonaa khiyaaray nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada boosaaso halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a hees dabacsan oo aad u macaan ayaad goordhow maqli doontaan hase ahaatee nuur xasan nuur bakhaari oo dhinaciga fadhiya wararka u dambeeya ee dhinaca ciyaarahana xusuusiya nuur mahadsanid caasha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub iyadoona xulka heesta horyaalnimada adduunka ee faransiiska guuldaro maxdalna uu xalay kala kulmaya xulka turkiga ciyaar ka dhacday dalkaasi turkiga waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday turkiga goolka koowaad daqiiqadii soddonaad waxaa uu dhaliyey ciyaartoyda ciyaartay ahanka lagu magacaabo kaan ayhan waxaana goolka labaad xulka turkiga u dhaliyey laacibka garabka uga ciyaara kooxda roma jengis under faransiiska waxay ahayd guuldaradii ugu horreysay ee ka soo gaartay isreebreebka ciyaaraha loogu soo baxayo yurub labada kulan ee hore ee uu dheelay waa uu badiyey waxaana uu ka mid yahay xulalka ku jira gruubka h turkiga ayaana gruubkan hogaaminaya oo saddexda kulan ee uu ciyaaray wada badiyey isla xulalka ku jira gruubkan iceland hal iyo eber ayay kaga badaysay albania moldovana waxaa natiijataasi la mid ah ay ku garaacday andorra oo ay dirtay gool iyo eber waxaa hogdaa sagaal dhibcood leh turkiga faransiiska lix dhibcood ayuu leeyahay iceland ayuuna la wadaagaa oo iyadana leh lix dhibcood albeniya waxay leedahay saddex moldova saddex dhibcood andorra waxba ma lahan ciyaarihii kale ee dhacay gruubka i rushiya ayaa sagaal gool ku xaaqday san marino biljimka saddex iyo eber ayay dirtay kazakhistan halka scotland ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda qaranka ee qubrus waxaa kale horeynta biljimka ayaa sagaal dhibcood ku hogaaminaya gruubkaas ruushka iyo scotland ayaa ku xiga oo leh min lixdan min lix dhibcood gruubka j armeniya saddex iyo eber ayay kaga farxalatay lichtenstein finland ayaa laba iyo eber ku garaacday bosnia and herzegovina halka talyaaniga uu halka talyaaniga uu saddex gool iyo eber ku garaacay kooxda qaranka ee griiga sidoo kale ciyaaro kale ayaa dhacay estonia iyo northern ireland laba iyo hal waxa ay guusha ku raacday kooxda waqooyiga ireland belarus waxaa ka badisay jarmalka oo diray laba iyo eber ugu dambeyntiina korweshiya laba iyo hal ayay dirtay welles gruubka e ayay ka wada tirsan yihiin halka hungari ay saddex iyo gool hal ku qabatay xulka qaranka ee azerbaijaan dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaada
haddii aad mahadsan tahay nuur bukhaari iyo wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha intaas ayaanu ku dhaafaynaa haatanna sidaan horeba idinku ballan qaaday waxaad ku soo dhowaataan heesta dhayalsaday waxaa wadajir ugu luuqaynaya maryan mursal iyo xuseen yuusuf tarabi
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi aadka u macaan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta maryan mursal ciise iyo xuseen yuusuf tarabi iyada ayaana kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinaya cashacuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo weliba bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo fadhiyay tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.
oo dhan